asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada iyo aad ayaan inii salaamayaa dhammaan dadweynahan sharafta leh ee iyagu ku jira madasha sigisti dhegaysanayana ha ahaadeen madasha sigiste ama ha ahaadeen adduunyada dacaladeeda waxaanu ku salaamanaa salaanta islaamka maanta halkan waxaa marti noogu ah suldaan cabdicasiis cumar beyle oo isagu ah guddoomiyaha isimada daarood haddana jooga shirka ka dhacaya gobolada mudug iyo galguduud wuxuuna ku sugan yahay magaalada cadaado suldaan bele mana maqlaysaa
aha
horta marka ugu horeysa waan ku salaanay kusoo dhawow madasha sigisty marka labaad su-aashaydu waxay tahay maxaad ka qabanaysaa galguduud ama meesha aad hadda ku sugan tahay waa xaggee
waxaan ku suganahay cadaado gobolka galgaduud kaitalkaygana waa kuusahayaa suldaanka daarood ahna guddoomiyaha dhaqanka soomaaliyeed baanahay waxaan u joogaa dowlad goboleed lagu dhisahayo gobolada mudug iyo galgaduud oo aan baryahanba u diyaarinaynay ergooyinkii iqeybgeli lahaa iyo iskuxirka dadka baan halkaa u fadhiyay muddo uwa laba bilood iyo saddex bilood hadda harima
waayahay waxaad joogtaan halka aad noo sheegtay xaaladdu hadda xaggee mareysaa shirkuna sidee uu u socdaa
xaaladdu hadda meel fiican bay mareysaa waxdaa soo marayba shir baa waxaa lagu qabtay duusamareed dibi heshiisiine shirna waxaa lagu qabtay cadaado oo dibi heshiisiine oo waxaa horreeyey shirka cadaado oo lagu aan ku heshiisiinin anagu aanu abaabulay beelaha dhabad iyo cadaado kala dega ugardhac iyo saleebaan oo dagaalka uu ka bilowday soddon iyo shan sano ka hor ilaahay waa noo fududeeyey waan ku guulaysanay in dagaalkii anaan xisaabin ee xalay dhalay laga noqdo oo laga caafimaado loona gudbo isdhexgal oo dadku wada dego dhul weyn oo kumboosho binti barbinti boosku yahayo iskuol iyo isbitaal iyo ceel biyood leh baan magaalada cadaadood laga guddoonsiiyey oo la guddoonsiiyey inay degaan degmadaas reer dhabadeed si dadku isu dhex galo dhabadna waxaan ka bixinay dhulkaas kumboos iyadana ka ogolaanay si dadku isdhexgal u sameey halkaas waxaa ka faa'iideystay dad tiro badan oo ay ugu horeeyeen gobolka dhuusamareeb balambal iyo gurceel oo ree ayaan lacayf iyo ree saalex ogaas oo ree diini imrihaan ah iyaguna ku heshiiyeen kadibna dad tiro badan oo qaar dagaalay iyo qaar aan dagaalin bale dhuusamareeb waa yimaadeen magaca dibu heshiisiinaya baaxad weyn baa lagu qabtay dadkii waxaa u yimid ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradii uu kamid wasiirkii arrimaha gudaha iyo halkaas oo gudaha qarajaadana looga bixiyey halka anagu qaradkiyaga anagu aan iska bisanay iyado cidina aysan gacana siin sababtoo cidna maanaan weydiisan markaan gelaynay hawshaan dibu heshiisiintaas oo ballaaran oo dhan walba looga guulaystay baa ka horreysay shirka maamul samaynta asagiina maalmahan soo socda insha allah baa la bilaabi doonaa oo dowlad kala ceysa dadka oo u adeegta oo shan iyo labaatankii sano dowlad la-aan tahaa gobolladan dowladu ma joogin markay dagaaladan wax kala celiyaa ma jirin markii iskooda u kala dhargaan bay iska nisanahayeen oo isu nisanahayeen haddaan dowlad la helinna ma suurtogeli karta dadku inuu heshiis buuxa qaato waayo dowlad dadkeed hagaysaa sharciday u samaynaysaa qofka dembiga daraada qabanahayaa qofku waxdilaa la xirahayaa maxkamad baa la saarahayaa sharcigaas dawliga iyo gacanta dawliga oo garsoorka ah ummadda shacabka kala haysta ayadaasna way ka dahday ilahay ufudiya maanta bilaabanaysa
waayahay suldaan cabdicasiis beyle waxaanu ognahay inay weli diidan yihiin maamul usameynta mudug iyo galguduud mudug oo kale in ay ka jirto dhib aada u fara badan mudug ma puntland bay raacaysaa mise cadaado ayay raacaysaa dhinacee ayaad ku taliseen inay raacdo mudug
awooyo mudug dadka deganota mudug ilaa garoowe ilaa iyo meesha galguduud baa mudug ahaan jirtay waxaa la jarjaray laba gobol baa ka go midna gelgaduud yahay midna midug yahay gobolka midug saaka in la kala gooyo haddana waa nasiib daro qof kasta oo soomaaliya uusan aqbali karin shacabka deganna uusan yeelin in la kala gooyo marka puntland waa dowlad dhisan oo lix iyo toban jira oo dowladda federaalka ka horreysay ayada marka waa dhisan tahay midda hadda la jegleelayo oo la dhihayo uma baahna dhibaato uma baahn mana dadkiiba mi shacabkiiba inuu kala googolayn midug waxay la dhisanaysaa gelgaduud maamul goboleed labadaas gobol baa loo dhisayaa oo aan kala go-ayn sababtoo shacabkii wayna kala goy mayn
sulan cabdicasiis bele waxaanu ognahay mudug inta badan inay raacsiisan tahay puntland so haddii aad tiraahdid waxay raacaysaa dhinaca kale laftaadu kuma baaqin in ay hadda soo noqdo dagaalkii sokeeye
maya dagaalka sokeeye isaga waa laga guuriyo puntland dawlad bay noqoto sharciday samaysato dagaal sokeeye maanta ilaahay kuma socosho mana socoto waxaa kuu soo haray dadka qof walbaa weelkiisa iyo gurigiisa iyo deegaankiisa shacabkaa iskale shacabku meeshuu raacaana dantiisu raacdaana la raacaya dagaalka ka kanaalkaa ka saar midug kala go- mayso galmudug puntland baa qeyb ka xukuntay oo waqooyiga miduga muddo badan laakiin hadda maamulkan cusub oo la sameynayo ee miduga galguduuda dadkiibaa doortay inaysan kala goyno isu yimaadaan ereyga saas fiiqadawdha
waayahay sidaan ognahay puntland sida aad hadalka udhigtayba haddii aan kula dhigno dowladda puntland rag ilaa iyo afar iyo tobana oo ka yimi dhinaca mudug waxay ku xukuntay qaar xabsi daayin qaarna waxay ku xukuntay imaanay kusoo noqon karin meelihii ay joogeen qaar dhowr sanay ku xukuntay qaar baxaalgooda sibay u dhigtay adiguna waxaad leedahay waxay ogoshahay in loo sameeyo maamul hadalkaas xaguu iska qaadanaya
kuma oran baan kuyi puntland baa ogol hadalka si fiican u fahan shacabka ogol baan shacabkan kalaba kalaka ogolayn baan kuyi midda labaad suldan so dowladda sooma xukunto shacabka
shacabkan ku yidhi waxay ku xukuntaa dowladii waa dowlad goboleed rabitaan baa la isku xukumaa rabitaan hadda dadkan lagu leeyahay waa la xukumay rabitaankoodu wuxuu ahaa kala go-i mayno wayna kasoo waxay kasoo qeyb galeen markay sirra galeen beerahooda iyo dadkooda maandeedkooda soo qaateen oo ay soo baxeen baa xukun hawada lagu xukumay xukunkaasi wuxuu aha xukunkii lagu ceedoobay puntland ma xukumaynin maxkamadii ku xukuntayna way ceedoobday dib bay cafis u baxayso faraha ka qaado faraha ka laabatay oo tii qof walba meesha rabu tegi karaa sababtoo ah adduunkii oo dhan baa ku ceedeeyey in kiiska ay ku xukumeen nimankan degmada maxkamadda ahi waxaa qaadi kara dowladda federaalka xeelaalyaha guud iyo maxkamadda sare sharciguna waa sharci adduunka u yaalla bas degmo ma xukumi karta gaashile soddon sanadooda iyo gaashile layfa marka waxyaalaha noocaas oo burburkii keenay tirada badnoo soomaaliya ka dhacay oo nin walba ugu horaba iska yeelayo puntland halka qod oo keliya oo maxkamadda dhexda ka yartay ay ku ceegoodaa kaasa waa dowlad aqli badan waa dowlad sharcuda ku dhaqanta oo dimuqraasiya puntland dib bay kaga noqoto cafis bayna ka baxaysa ay leedahay waa ku qaldan
waayahay sida aan kusoo xiganay u n ta u fadhida soomaaliya iyo federaalkuba labaduba waxay yidhaahdeen weli waxaa ka jira muran aad u badan baa dhinaca mudug ka jira puntlandna ay cabashooyin badan ay dowladdu kasoo saartay marka ilaa hadda meel ma la dhigay arrintaas
anigaan kula hadlayaa mudug ka imidad oo gaalkaree gaalkayow cid muranta iyo cid hadal keenta toona dalka dadkaa leh shacabkaa leh shacabkuna wuxuu rabo codka u n iyo dowlad federaal iyo dowlad puntland midna ma ay ka celin karta shacabka rabitaankiisaa lagu shaqeynaya rabitaanka shacabka baa lagu shaqeynayaa saasaa sharda ah maamulkan saasaa lagu dhisayaa dowladda waxaa dhisanaya shacabkaa dhisanaya hadda dowladda ku joogto iyo u-nkeed bay ku noqonayaane kan gobolada dhex waxaa dhisanaya waa shacabka degan baa dhisanaya maamul goboleedka sida puntland lafteeda sida jubbaland cid walba ay u dhisatay maamulkooda ayaku maamulka iyaga annakaa u madax bannaan oo dhisanayna mana kala googoynayno goboladana waxaan ka rabnaa inaan horumaryo dan iyo nolol helaan rabnaayo inaan dib usii burburino dalka ma aqbali karo mana kumana talina taariikhdaasna ma xambaarsan karo
waayahay sultan cabdicasiis haddii aad ka weydaan sida maamulka loo sameynayo ama qaabka loo sameeyo aad ka heli weydaan shirka ha dhowto ma kala qorateen dhiba sidii ay loo kala badbaadi lahaa ama sharciyadii iyo wixii ergooyinka kasoo qeybgeli lahaa iyo gobol kasta dadkii ka iman lahaa mise weli waa farkama qodno wey
maamul ba lama dhisi kara haddaan dastuurka samayn dastuur goboleedka haddaan samayn maamul qaab qaabka loo samaynayaa wuxuu in marka hore dastuurka la diyaarsho la qoro marka dastuurku waa wax saaka telefoonka hadli kara maana waad garanaysaa waa wax badan wey dastuurka marka la qoro in la sameeyo in rabitaan dadka laga qaado inay maamul samaystaan marka intaa la isla ogolaado in caalamka laga ogolaado in maamulkaa la sameeyo dowladda federaalka ina ogolaato in maamulkaa la sameeyo markaasaa waxaa loo sameynayaa guddi farsamo oo soo maamulo soo huga ergooyinkii shirkaas imaan lahaa oo la jaangooyo tiradooda ergooyinkaasi markay isu yimaadaan bay waxay ansirinayaan dastuur dastuurkaa marka la ansiyo kadib baa doorasho madaxweyne la gelaya doorashada madaxweyne iyo iyo ku-xigeen marka la gela dowladdaasi halkaasi ku istaagtay broseskaasi marisa baarlamaan baa la dooranayaa dowladdaasi dowlad gobole la-aansiin saasay ku noqonaysaa marka dastuurkaas baaba wax walba uu ugu horeeyo sidii dadka kala hagi lahaa dariiqii la mari lahaa sidii loo shaqayn lahaa qaabkaas oo dhan dastuur laga soo shaqeeyey oo muddo badan laga shaqeynayo oo kadibna marka ugu dambaysa ummadda deegaankaas isugu maamulka samaysanaysa aansixiso sidaas buu ku shaqeynayaa maamulka
waayahay kolley ayaa ku bixinaya markaa dhaqaalaha shirkaas ma dowladda kumeel dowladda hadda rasmiga ah oo dhalatada sida madaxweynaha mar buu yimi oo waa ka noqday ilaa hadda shirkii lama sheegin xilliga la qoondeeyey oo shirku furmayo shirku muxuu waxa kale dhaqaale la-aan mise weli waxaa jira dadkii iyo ayaa la raali gelinaya oo qof kasta sidii uga soo qeybgeli lahaa baa wakti loo siiyey
horaan kuugu sheegay shirka waxaa ka hormaraan ku yiri gudu heshiisiimaha lagu qabtay meelahaan kuu soo akriyay madaxweynuhu waa yimi muusani reer buu yimid wuxuu ku dhawaaqay way wada maqlayseen kowdii bisha saddexaad oo hadda aan ku jiro in shirka la furaya la isugunayo magacaa laga furayo kii duwa heshiisiinta muusani reer lagu hayana wuu ansixiyey markaas kadib howlo jira daraadood markay dhammaatay muddadii la gaaray ra-iisul wasaaraha wuxuu ku daray toban beri uu leeyahay tobankaa casho baan ku kordhinay tobankiina waxay ku eg tahay maanta yani hadda hadda waagii ii beri weebarkan hadda tobankaasi ku egyahay ra-iisul wasaarihii wuxuu kusoo laabtay wasiiradiisii shirkii dhuusamareeb dhuusamareeb waxay codsadeen xoogaa in muddo yar loogu daro hadda waxaan maqlahayay in maanta loo xiri doono shirka dhuusamareeb oo dib heshiisiinta ah kana uu furmi doono maalmaha soo socda marka maaha waxa la qancinahaye iska qarashgelintiisa iyo maalgelintiisana waa la diyaarsin waa la bixiyey komeeg baa laga baxshay waa la keenay waa lasoo shubay wasaaradda arrimaha gudaha haysa dowladduna waa ka go-an tahay inay shirkan la qabto oo ay maal geliso oo maalkiisa hantidiisa lagu bixiyo oo uu qabsoomo dadkuna uu dowlad dhisto isaga uu ku kalsoon yahay waa halka gobol oo dadka soomaaliyeed ku dhan yahay yaan hal khayra keliya ahayn marka waxaaba fududaatay dhibaatadii lasoo maray oo dowlad la-aanta ahayd baa dadkii oo dhana wuxuu oon tiro badan u qaaday in dowlad la helo marka dhexdaba ma taal wax dowladdaas ka hor yimid maba jiraan baraallia laga wadayay
waayahay suldaan cabdicasiis waxaanu ognahay hadda ka hor inaad aaday somaliland oo aad ku dhawaaqday adigoo ah guddoomiyaha ciisimada daarood aad ku dhawaaqday inaad siisay inay ka go-aan inta kale soomaaliya maantana aad ku dhawaaqaysid mudug goy mayso dhinaca puntland u goy mayso soomaaliya soo ma tihid adigu inaad kala googoynaysid
maaha inaan kala googoynahayo waa laba qaybood ba kala tahay puntland somalilan somalilan gobol weyno dhismayo waagiisii horeu soomaaliya uu soo gelayo xorriyadda afar beri uga horreeyayo dastuur gaar lahaado soomaalinimada in la isu darta asagu keenayo haddana burburkii dhib badana ka dhacay somalilan iyo koonfurto ka bacdina dhibkaas kadib ayagu is-aabeeyey oo maamul dhistay oo dowlad dhistay oo dowladdii intay jirtay dowladda dhexe iyo maanta say u kala koreen maanta ay korriimisadooda badan tahay buu noqday mana ahayn baan ku yidhi cadowna ma ahayn siyaasina ma ahayn dhaka mufradana guri ku xaqanaysa soomaaliya in laga dhigana ma rabo waxaan rab ku tegiyey oo gartay in ay xor madax banaanidooda helaan si ay u anfacaan koonfurteenaan kale eega hadeeg jabuuti maanta waxay noqotay dowlad annaga noo jifa oo gurigeegii markii burburkan dhacay siday noo anfacday ciidamada iyo tababarka iyo af soomaaliga waa bax annaga naga midow dabkadeegi qayb kamida waana dowlad madax banaan marka inay somaliland sidaa si kaweyn noo anfacayso ay dhisantayna qaadana karta madax banaan kuna dheegeyn tahay oo dadka reer somaliland qofka ugu yar iyo qofka ugu weyn marraba aysan ka fogeynin inay madax banaanadooda helaan intaas markaan darsay baan madax banaanadooda anigu uguna dhawaaqay siiyey meahanu gudoomiyaha beelaha dalada gudoomiyaha dhaqanka soomaaliyeed baana ereygaas kuru noqona qaybta kale ku bixinaya guddoomiyihii dhaqanka soomaaliyeed iyo daalalka suldaankiisii baana marka waxaan ku baxshay twitterkaas dalka inuu noqdo dhib dambe iyo siji iyo cadaalad inuu isu abuurin inlas madax bannayn saasi taas midasani la degmo isu muuqata oo qofkii subaxii soo kaca usoo hargalahayo ee la kala gooyo marka erasana shaambal usoo qaadata maaha anuu dalka googoy maayo koonfurtaana dad kala googoyi karto ayadaa maamul hal dowlada ah oo aan kala googoyi karinin una fadhinaa laakiin sidaas u kala duwan yihiin
laakiin de markaad ku dhawaaqday suldaan adigoo jooga hargeysa miyaadan eegin khaatimo waxay rabtaa inay soomaaliya la midowdo gobolka cawdal wuxuu rabaa soomaaliya inuu la midowdo maakhir waxay rabtaa inay soomaaliya la midowdo markaasoo maaha imaad eegtay un hargeysa burco waxa ka socdaan intii kale aadan eegin
maya anigu somaliland baan ka hadlay somalilandkaan ka hadlayna saasaan uga hadlay hadalkana waxaa rabaa ninka inaan laga duin anigu ma eegin mana googoyn waxna kama sheegin waxna uma dhimin kuwa kaleete sida anigu waxa sida ay ku qurux badan tahay baa waxay tahay in somaliland dowladnimadeeda loona madax baneeyo ayaguna ay ummadda soomaaliyeed kula shaqeeyaan macnaa hadalka nuxurkiisu waxa weeye aniga aragtidaydii sarbeygeygii iyo sahankaygii iyo hawshaydii iyo odaynimadaydii ka soo baxday waxay ahayd in soomaaliya korto xabadda koonfur ka socotay inay ugu badan tahay boqolkiiba siddeetan iyo shan inay ku joogsan karto somaliland madax banaan hesha oo booska amisom gasho marka sidaan ka shaqeeyaa saas ahayd cid kaloo anigu aan waxu imay iyo cid kaloo aan wax taabtay iyo cid kaloo aan wax ka sheegay midnana ma jirto
okay hadda dadka ka jooga shirka mudug yaa hogaaminaya yaase hadda yaa ka jooga imise xubnood baa ka jooga shirka su-aashan kuwada waxa weeye hadda yaa ka jooga shirka oo matalaya gobolada mudug yaase hogaaminaya shirka gada hogaaminaysa waayo guddoomiyaha hogaaminaya shirka imise xubnood baa ka jooga shirka oo ka socda mudug
weli lama dhisin weli lama dhisin midka ergooyinku isku yimaadaan kadib baa waxaa la dooranayaa surgudoon marka ergooyinkiiba weli isuma imaan
marka ayaa ka socda laakiin oo matalaya de meesha usii fadhiya mudug haddaana cidiba ka joogin mudug see loogu xisaabtamaya
hadda anaaba fadhiyaan ku yidhi dadka xariirinaya mudug iyo gelgeliyo iyo degmodegmo iyo beelbeel iyo kulli anaaba xariir oo u fadhiyaan ku yidhi laakiin marka imisaad ku joogtaan official waxaa noqonaysa marka la ya
imisaad ku joogtaan mudug dadka ka socda ama ergada ka socota
waa badan yihin ilaa iyo waxaa jooga hadda dad sagaashan iyo toddoba qof gaara ayaa jooga oo boqol wax dhimana oo mudugtaas galdogob iyo jiriga iyo gaalkacyo iyo tuulooyinkeeda intaa ka wada yimid oo sugaya shirka maamul samaynta inay noqdaan ergooyinkeedii
marka ma miyaa layni soo dirsado mudug wayni soo dirto shirka nooga qayb gala layni yidhi mise idinkaa isa soo xilqaamay oo shirka yimi
inagu dadkii baan shirarnay dadweynahan shirar badan u qabanay maandadkii shacabkan markaan qaadanayna annaga iyo shacabka cid noo dhexaysa ma jirto shacabka hoggaankiisii iyo dhaqankiisii iyo hosreedkiisii iyo annaga ahaan ku yidhi markaan shacabkeena maaliyeed ka qaadanana waa nin
laakiin n dee suldan soo maaha arrintani inaad puntland dowlad ayaa ka dhalatay dowlad ayaa ka jirtay amnigeeda sugaysay baarlamaankeedii leh wasiiradeedii leh inaad shacabkeeda u gacan dhaafteen soo maaha suldan arrintaas
maaaafin waxaan kugu yidhi puntland waa dowlad dhisan oo lix iyo toban jira oo maamulkeeda oo sharcigeeda oo waa dowladayadii annagaaba dhisanaya oo ku faanayno tan annagaa dhisanayna aan ku yidhi kadib markaan aragnay in aan puntland raalli ka ahayn in midug iyo gergelyu ay israacaan oo wada dhismaan totalba anagu ma aqbali karaan kun yidhi waana dhisnay macnaha dowlad dee soo dhoweysa in maamulka goboladaas midiga galguud la dhiso soo dhoweysa waa soo dhaweynaynaa waa la tashanaynaa waa dowladeena hadday diido inay soo dhaweysana ma xumaynayna mana aflagaadoonin laakiin ma ka aqbalayno in gobolka la kala gooyo
ha aan kugu soo celiyo su-aal kaleo iyaguna ay dadku aada u codsanayaan rabaana inaad u iftiimsid suldan cabdicasiis beele waa dhinaca somaliland ayaa aan su-aal kaa weydiinayna waxaad tiri somaliland waa dad horumar gaadhay oo iyagu waxay u noqon karaan sida amison fadhida dowladaha usoo gurmaday soomaaliya ayay noqon karaan marka su-aasha meesha taalla waxay dadku isweydiinayaan suldan bele yuu somaliland u yaqaanaa xadka somalilandsi xaguu u yaqaanaa markuu leeyahay somaliland waxay rabtaa soomaaliya inay ka goorto taa ayaa la isweydiinaya taa maxaad ka jawaabaysa
somaliland waxaan u aqaanaa somaliland waxaan u anbixinayaa maana wax iga horreeyey weyo maab bay leedahay xareeqin bay leedahay somaliland baa loo puntland baa loo jubbaland baa loo dalku waa dalku waa magacyuu kala leeyahay waana la kala garanaya marka somaliland yaa u taqaanaa maanta in la yidhahdo xoogaa yararta oo ameerikaena meelka dhacay u tahay
guday waxa weeyaan waxaad ku dhawaaqday in ay somaliland dadka joogaa rabaan inay go-aan laakiin sidii aanu anigu haddaan wariyaashanahay aanu xaqiijinayno waxaa jira dadyo badan oo ka soo horjeeda go-itaanka somaliland soo lama odhan karo suldan cabdicasiis somaliland wuxuu yaqaanaa buco iyo hargeysa keliya rabitaankooda
in la wada qaato dadku bani aadan weeye qof walbaa fikir buu leeyahay in fikirkaa dad badan ka soo horjeesto oo aysan la qumanaan wax suuragala oo dhacaysa weeye anigana wax ila toosan weeye marka maxaa dadku u qaadan waaya la dhihi maya waxay u baahan tahay wacyigelin tira badan iyo sheeko tira iswacis badan The credit on your account is low.
sulan inaga gabagabadii inaga gabagabadii
aniga tayda sahan badan baan galay shacab badan baan galay taasaan u yiri inay ummadan soomaaliyeed haddaan u tahay somalilandna ay ka badan tahay marka taas qof kasta ra'yigiisana asagaara waana hor dadku iyo milkiisana saari karaan
waayahay suldan waktiga oo inaga gabagabaa mar labaad iyo mar saddexaadba aad ayaanu kaaga mahad celinaynaa waraysiga iyo waktiga dambe oo aanu ku kicinay waraysigan aadna siisay suldan aad iyo aad ayaanu mar labaad iyo mar saddexaadba kaaga mahad celinaynaa aadna waad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaadba waa ku soo wici doonaa haddii aan u baahano waraysiyo dheeraada aad baad u mahadsan tahay waadna mahadsan tahay suldan cabdicasiis beyle